mid ka mid a qudaadda mujaahidiinta ayaa fagaaraha xukunka kaga dhawaaqay bismillaahi raxmaani araxiim ujeeddo caddeen xukun sharci ah maantay oo tahay taariikhdu shan bisha sagaalaad ee ramadaan kun afar boqol afartan iyo kow hijiri kuna beegan siddeed iyo labaatanka bisha afaraad laba kun iyo labaatan waxaa maxkamadda shareecada islaamka la hor keenay saddex eedaysano oo kale ah kow axmed nuurow maxamed oo loo yaqaan herow da'diisuna tahay saddex iyo labaatan sano jir waxaa lagu soo eedeeyey in uu la shaqaynayey sirdoonka murtadiinta ee koonfur galbeed kalana shaqaynayey qaabka jaajuusnimo asagoo kala qayb qaatay qaabka diyaaradaha loo hago waana la shaqeeyey intaas kadib maxkamaddu waxa ay jawaab ka dalabtay ceedaysane axmed nuurow maxamed oo loo yaqaan xerow wuxuuna ku jawaabay sidan maalin maalmaha ka mid ah ayaan waxaan ka tegay wilaayaadka waxaanna tegay degmada xudur anigoo la xidhiiray nin aan isgaranaynay oo ka tirsanaa murtadiinta muddo marka aan joogay xudur waxa uu ii igu tashkiiliyey inaan laabto oo wilaayaadka dib uga laabto waana ka aqbalay wuxuuna ii dhiibay qalabka diyaaradaha lagu hago wuxuuna igu dhahay qalabka laba ka mid ah waxaad gelisaa meel u dhow meel ay deggan yihiin ragga mujaahidiinta intaasna qalabka waa aan geliyey waana qaaday kadib anigoo ku jira shaqada ayaa la i soo qabtay kadib maxkamaddu waxaa la hor keenay eedaysanaha labaad oo u magacaabo bashiir aadan maxamuud oo loo yaqaan dhogol da'diisuna tahay laba iyo labaatan sano jir waxaa lagu soo eedeeyey in uu la shaqaynayay nin ka tirsan murtadiinta koonfur galbeed oo jaasuusnimo kala shaqaynayey maraykanka wuxuu kala shaqeeyey ninkaasi qaabka jaajuusnimo asigoo geliyey shareexad diyaaradaha lagu hago meel ay deggan yihiin mujaahidiintu intaas kadib maxkamaddu waxa ay jawaab ka dalabtay bashiir aadan maxamuud oo dhogol loo yaqaan wuxuuna ku jawaabay sidan maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaan shaqo ii soo bandhigay nin ka tirsan murtadiinta koonfur galbeed lana shaqeeyo maraykanka oo aan meel wada joognay wuxuuna igu yidhi waxaan kaa rabaa in aad ila qabato shaqo jaajuusnimo waan ka aqbalay wuxuuna ii dhiibay shareexo wuxuuna i baray qaabka loo isticmaalo waxaana igu yidhi waxaad gelinaysaa meel ay deggan yihiin ciidan ka tirsan mujaahidiinta waana geliyey anigoo shaqadii ku jira ayaana la ii soo qabtay muddada aan shaqaynayeyna waxaa weeye laba bilood intaas kadib waxaa la hor keenay maxkamadda shareecada islaamka eedaysanaha saddexaad oo lagu magacaabo bishaar axmed cabdulle oo loo yaqaan hoolow da'diisuna tahay konton sano jir waxaa lagu soo eedeeyey in uu la shaqaynayey sirdoonka murtadiinta hirshabeelle isagoo u gudbiyey macluumaad ku saabsan mujaahidiinta sidoo kale in uu shareexo u geliyey rag ka tirsan mujaahidiinta boorsooyinkooda lana duqeeyey intaas kadib maxkamaddu waxa ay jawaab ka dalabtay eedaysane bishaar axmed cabdulle oo loo yaqaan hoolow wuxuuna ku jawaabay sidan haa waan la shaqaynayey waxaan la shaqaynayey rag badan oo ka tirsan murtadiinta muqdisho iyo kuwa ka tirsan hirshabeelle maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaan la xidhiiray nin ka tirsan baarlamaanka murtadiinta oo aan qaraabo nahay kadibna waxaan u sheegay in aan shaqo diyaar u ahay kadibna wuxuu igu xidhay rag badan oo ka tirsan maamulka murtadiinta hirshabeelle oo isugu jira b s iyo maamul intaba waxaan u gudbiyey macluumaad ku saabsan mujaahidiinta intaas kadib waxaa la ii dhiibay saddex moobeel oo kaamira leh aysanna ku jirin wax siimkaar ah waxaanna geliyey boorsooyin ay leeyihiin saddex nin oo ka tirsan mujaahidiinta waana la duqeeyey waxaana la ii soo qabtay anigoo ku jira shaqadaas intaas kadib maxkamaddu markii ay dhegaysatay dacwadii lagu soo dacweeyey saddexda nin oo kala ah kow axmed nuurow maxamed oo loo yaqaan herow labo bashiir aadan maxamuud oo loo yaqaan dhogool saddex bishaar axmed cabdulle oo loo yaqaan hoolow iyo jawaabtooda ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxay ka soo saartay xukunka soo socda xukun dil ah oo xaduriddo ah xukunkan waxa uu ku sugnaaday qiraalkooda nusuusta loo cuskaday xukunkan waxaa ka mid ah qowluhu sala allahu calayhi wasalam man baddala diinahu faqtuluuh akhrajahu albukhaariyu wa abuu daawuud waatirmidiyu waannasaa'iyu wabnu maaja wa axmed labo qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam laa yaxillu damu imri'in muslimin يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة متفق عليه والله أعلم حتى نحمد الله الله أكبر